أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب غسل الرجلين إلى الكعبين هذا مثل باب غسل الرجلين باب وجوب غسل الرجلين labada lugood dhaqidoodii waajibnimadeedu u baab yahay ilal kacbayn ilaa labada aqow in la dhaqo ay waajib tahay xaalat alwuduu weli abwaabtii wuduu'a uu sheekhu ku dhex jiraa raximahu llahu tacaala baabkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa inay waajib tahay lugaha in la dhaqo ilaa xadka kacbaynka maa fowqa alkacbayn waa sunna sidii hore aan ugu soo qaadanay xadiiskii ka hadlaayey taxjiilka iyo tadwiilu lqura laakiin hadda sheekhu wuxuu ka hadlay xadd ulwujuub xadka waajibka inuu yahay ila alkacbayn iyo axaadiistii ku soo aroortay qaala alimaamu albukhaariy raximahu llahu tacaala xadahanaa muusa waa muuse bnu ismaaciil atabuudaki in badan waan soo qaadan jirnay qaala wuxuu yidhi muuse bnu ismaaciil xadahanaa wuhaybun waa wuhayb ibnu khaalid baabu man ajaaba alfutya baabkaasaan ku soo marray markii ugu horreysay wuhayb ibnu khaalid can camrin can abiihi qaal de camrin can abiihi qaala waa camrigii hore aan u soo maraynay waa camru bnu yaxya bnu cumaara shaykhu maalik camru bnu yaxya ibnu cumaara shaykhu maalik aa loola jeedaa xadiiskii in badan waxaan ku soo qaadanay cabdullahi ibnu zayd oo wasaqaadka ka hadlayay xadahanaa wahaybun can camrin can abiihi qaala wuxuu yidhi aabbahaasi shahidtu waxaan xaadiray camra bna abi xasan camra bna abi xasan ayaan xaadiray camra bna abi xasan waa camu abiihi raawigan hadda wax ka qaadaya aabbihiisu adaar u yaha waa midkii jadka uu ka cabiri jiray oo awowaha uu cabiri jiray weeye shahidtu camra bna abi xasanin ayaan xaadiray sa'ala xaal uu su'aalay cabdallaahi bnu zayd uu su'aalay can wuduu'i nabiy nabiga weesaqaadkiisii uu su'aalay sala allahu calayhi wasalam kayfiyadii nabigu u weesaqaadan jiray sala allahu calayhi wasalam fadacaa wuxuu u yeedhay cabdullaahi bnu zayd bitowrin weel ayuu u yeedhay weelkaasoo min maa'in biyo ah fatawada'a cabdullaahi ibnu zayd waa weyse qaatay lahum liajlihim dadkii markaas su-aasha weydiinayey ama fiirsanayey habka uu u suuradaynayo weysadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaga dartooda u weyse qaatay wuduu'a annabiyi ka wuduu'i nabiyi nabiga weyseqaadkiisii oo kale sala allahu calayhi wasalam ayuu markaas u weyse qaatay iyaga dartood faakfa'a calaa yadayhi labadiisii gacmood ayuu ku shubay biyo min atawri weelkii xaggiisuu biyo uga soo shubay faghasala yadayhi cabdullahi bnu zayd labadiisii gacmood ayuu dhaqay halaahan saddex goor ayuu labadiisii gacmood dhaqay yacni waxa weeye waa calacalihiu calacalihu marka hore uu dhaqanahay uma markaa kabacdii adkhala yaddahu gacantiisii wuxuu dhex geliyey fi tawri weelkiiuu dhex geliyey famadmada waa luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday wastanhara sankiina wuu nadiifiyey halaatha kharafaat bihalaatثi kharafaat waa mansuub binasci lkhaafid saddex darsiyo saddex darso oo gacanta uu ku soo darsanayo biyihii uu mar walbaba ku luqluqanayey oo uu ku sandaarsanayey saddex karfo wood marka waxa weeye waa madmadadii ee istinshaaqi oo lagu kulminayo halaatha kharafaat hal maraa lasoo darsan mid walba waa laga luqluqanaa waana laga sandaarsan haddana waa soo darsaday waa ka luqluqday waa sandaarsaday mar saddexaad sidoo kale nidaamkaasuu sameeyey waa kayfiyaadka nabiga ka sugnaaday kayfiye ka mid a sala allahu calayhi wasalam uma markaa kabacdii adkhala yaddahu gacantiisiiyuu haddana weelkii dhex geliyey faghasala wajhahu halaatan cabdullahi bnu zayd haddana wejigiisiiyu saddex goor uu dhaqay uma ghasala yadayhi labadiisii gacmood uu haddana dhaqay cabdullahi bnu zayd maratayni laba goor uu labada gacmood u dhaqay haddee axaadiis badanna waan ku soo marnayo nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ka sugnaatay hal mar inuu dhaqay xubnihiisa laba goor inuu dhaqay saddex inuu dhaqay sida afdalkaana ay tahay saddex in la dhaqo uma khasala yadayhi labadiisii gacmood uu maratayni laba goor dhacay ila almirfiqayn ilaa labada xuso laga gaaro uma adkhala yaddahu gacantiisiiyuu haddana weelkii geliyey famasaxa ra'sahu madaxiisiiyuu masaxay cabdullaahi bnu zayd faaqbala bihimaa labadii gacmood ayuu horay ula qaabilsiiyey yacni madaxii masixoodii hore u waday wa adbara haddana gadaaluu u soo waday labadii gacmood maratan hal maruu masaxay madaxii maradaasoo waaxidatan ee keligeed ah ثuma markaa kabacdi gasala rijlayhi labadiisii lugoodu haddana uu dhaqay ila alkacbayn tarjamada bukhaari intaasuu ka rabaa isagu ثuma gasala rijlayhi ila alkacbayn ilaa labada anqow laga gaarayo markuu suuradaynayay weysaqaadkii nebiga salى الlahu عalيه wasalam ilaa laga gaarayo labada anqow ayuu markaas uu dhaqay marka taasi waxay deliil u tahay oo riwaayada bukhaari raximah اllahu tacaala xadiiskan uu ka deliishanayo gaslu rijlayn ila alkacbayn inuu yahay xad اlwujuub xadka waajibku inuu yahay labada lugood ilaa kacbaynka ilaa laga mayro intaas inuu waajib yahay wixii yani ilaa nisfi saaq laga gaarana inuu yahay sunno oo idaalatu taxjiil ay sunno tahay riwaayaadkii hore aan ku soo qaadanay qaala alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala baabu isticmaali fadli waduu'i اnnaas hadaa midkani baabu isticmaali fadli waduu'i اnnaas dadka weyse qaadkoodii biyihii ka haray dadka biyahoodii waa biyihii lagu weyse qaatay dadka biyahoodii biyahaas haraadigiisii haraadigaas isticmaalkiisa bannaanaashadiisa u baab yahay baabu isticmaali baabu jawaazi isticmaali fadli waduu'i اnnaas dadka biy dadka biyahoodii biyaha haraadigiisii haraadigaas isticmaalkiisa bannaanaashadiisu u baab yahay imaamu bukhaari raximah اllahu tacaala weli abwaabulwudu ayuu ku dhex jiraahe baabkan wuxuu uga hadli doonaa inay bannaan tahay qofka biyihii isagu uu ku weyse qaatay wixii ka haray oo weelka uga haray in la isticmaalo inay bannaan tahay wixii ka haray inay bannaan tahay oo waxa weeye haddii xataa biyihii mustacmal xataa ay noqdeen biyihii xataa haddii la yidhaaho mustacmal ay noqdeen dee mustacmalku inuu daahir yahay ayuu rabaa sheekhu raximah llahu tacaala adilo inuu u keeno oo markaas wuxuu ku radinaa sheekhu raximah llahu tacaala tarjamadan abu yuusuf alxanafi abu yuusuf alqaadi ayuu ku radinaa abu yuusuf alqaadia isagu wuxuu dhihi jiray maau lmustacmal waa mutanajis biyaha mustacmalo weysaqaadka loo isticmaalay waa mutanajis saasuu abu yuusuf alqaadi isagu uu dhihi jiray tilmiidka abi xaniifa raximah اllahu tacaala in kastoo imaamu shaafici raximah اllahu tacaala kitaabkiisa al-um la yidhaah uu ku sheegay inuu madhabkaa mar dambe uu ka laabtay abu yuusuf oo kitaabka al-um waxaa ku qoran imaamu shaafici uu iska leeyahay abu yuusuf alqaadi inuu mas'alada iftoo jiray laakiin ka bacdi uu ka laabtay laakiin bukhaari raximah اllahu tacaala tarjamada wuxuu u keenay abu yuusuf alxanafi iyo culimmada kale salafka ah ee qabtaa biyaha mustacmalka ah inay nijaas yihiin taasuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka hadlo oo uu ku radiyo wuxuu ku yidhi sheekhu qowluhu baabu isticmaali fadli waduu'i innaas ay fi tadahur loogu fi tadahur uga baaqi noqday daharo qaadashadii biyihii lagu daharo qaatay wey waalmuraadu bilfadli looga muraadayo almaau aladii yabqaa fi darfi waa weelka biyaha dhexdiisa baaqi ku ah bacda alfaraaq markii weysaqaadkii laga faaruq noqday kabacdi wa amara jariir ibnu cabdillaah jariir ibnu cabdillaah wuxuu amray ahlahu ahladiisii an yatawada'uu ahladu inay weyse qaataan bifadli siwaakihi jariir ibnu cabdillaahi cadaygiisii cadaygaas biyihii ka soo haray markuu intuu cadaygii biyaha dhex geliyey biyihii meesha ku soo haray oo ku baaqi noqday biyahaas inay ku weyse qaataan ayuu jariir ibnu cabdillaah ahladiisii uu amray marka munaasabada hadda aharkan jariir ibnu cabdillaahi alansaari munaasabada tarjamada uu la leeyahay maxay tahay ilaa annaga waxaan ka hadlaynay biyaha baaqiga ku ah oo qofka uu isticmaalay oo qofka weysaqaadkiisii ka soo haray walow xataa mustacmal xataa hadday noqdaan inay daahir ay noqonayaan taasaan ka hadlaynee caday biyo la dhex geliyey oo la yidhi haddana wixii ka soo haray jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu amray ahladiisa inay ku weyse qaataan munaasabada tarjamada ay la leedahay maxay tahay culimmada shuraaxdu munaasabaad fara badan ayay u sameeyeen qaarkoodma waxay yidhaaheen wax munaasabo ah oo aharkani uu baabka la leeyahay tarjamada maba jiraane waa faa'iido kaleoo bukhaari uu doonayo inuu ku caddeeyo yacni biyahaas maadaama afkii cadaygan afkii maadaama wasakhdii tiilay laysaga zuuliyey dhexgelinta la dhexgeliyey biyihii cadayga la dhexgeliyey inaysan waxba u dhibaynin oo biyihii aysan waxba u dhibaynin taasina marka min baabi owla ay tahay biyihii xadadka lagu zuuliyey oo lagu dahaaro qaatay oo lagu weyse qaatana inay iyaguna sidaasoo kale ay la mid yihiin oo daahirnimadooda ay baaqi ku yihiin oo mutanajis aysan noqonaynin xaafidku wuxuu ku leeyahay raximahu اllahu tacaala wadakara abu aalib wuxuu sheegay fii masaa'ilihi can axmed annahu sa'alahu inuu su'aalay can macnaa hada alxadiis imaam axmed uu su-aalay xadiiskan macnihiisa faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa jaabir ibnu cabdillaah yudkhilu siwaaka cadaygu wuxuu dhex geli jiray fi linaa'i weelka wayastaaku markaasuu cadaysan jiray فإذا فرغ markuu ka faaruq noqdo tawadaأa min dalika alma biyahaasuu ka weyse qaaday oo biyihii cadayga uu dhex gashaday oo haddana asagu xataa isticmaali jiray dadka kalena uu amri jiray inay hadday doonayaan ay ku weyse qaataan ay isticmaalaan waqad istushkila waxaa la ishkaal geliyey iiraadu lbukhaariyi lahu bukhaari soo aroorinta aharkan uu ku soo arooriyey fii hada albaab almacquudi loo xiray baabka lidahaarati almaa'i almustacmal biyaha mustacmalka inay daahir yihiinuu sheekhu rabay inuu ka hadlo aharkan marka munaasabada meesha uu la leeyahay maxay tahay wa ujiiba waxaa lagu jawaabay biannahu habata waxaa sugnaaday ana siwaaka cadayga mudahirun lilfam cadaygu wuxuu nadiifiyaa oo u dahiraa afka fa idaa khaalada almaa'a biyihii hadduu dheehay ثuma xasala alwuduءu bidalika almaa weeseqaadkuna uu xasilo biyahaas lagu weese qaato kaana fiihi waxaa ahaanaya biyahaas isticmaalun lilmustacmali fi dahaara oo waxaa noqonaya markaas biyihii in shay dahaaro loo isticmaalay in markaa kabacdi haddana ay bannaan tahay in yacni lagu weese qaato oo marka ulajeeddada xaafidka raximah اllahu tacaala waxay tahay jaabir ibnu cabdillaah maadaama cadaygii biyihii uu dhex geliyey afkiina uu ku soo isticmaalay aan la dhihin biyahaasi waa nijaas min baabi alowlaa waxaa ka ah biyihii xadadka laysaga zuuliyo lagu weyse qaatay iyaguna waa daahiru iyaguna waa daahiru qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa aadam wa aadam ibnu abi iyaas in badan aan soo mari jirnay qaala wuxuu yidhi aadam xadahanaa shucbatu qaala xadahanaa alxakam xakam ibnu cutayba waa taabiciyu sagiir taabiciinta yani yaryaruu ka mid ahaa in badan aan soo qaadanay qaala wuxuu yidhi xakam samictu abaa juxayfa saxaabigaasaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay kharaja calaynaa rasuulullahi rasuulka ilaahay aa nagu soo baxay sala allahu alayh wasalam bilhaajirati maalintii ayuu nagu soo baxay rasuulku sala allahu alayh wasalam fa utiya nabiga waxaa loo keenay sala allahu alayh wasalam biwaduu'in biyo weyse qaada fatawada'a waa weyse qaatay rasuulku sala allahu alayh wasalam fa jacala naasu dadkii waxay guda galeen ya'khuduuna inay qaataan min fadli waduu'ihi rasuulka sala allahu alayh wasalama weyseqaadkiisii biyihii ka haray oo faadilka ahaa ayay dadku qaadqaadanayeen fayatamasaxuuna dadku waa isku masaxayeen bihi bidaalika alwaduu biyahaas baaqiga ah oo nabiga ka haray oo nabigu uu ku weyse qaatay sala allahu alayh wasalam ayay dadku isku masmasaxayeen tabarukan birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam iyagoo rasuulka barakaysanaya sala allahu alayh wasalam fa salla annabiyu nabigu waa tukaday sala allahu alayh wasalam adduhra ragcatayni waalcasra ragcatayn walxaal bayna yadayhi rasuulka hortiisana sala allahu alayh wasalam canazatun takaygaasi hortiisa uu yahay oo sutro uu ka dhiganayo ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam halkaas uu duhurkii iyo casirkii qasran wa jamcanba ku sameeyey maadaama musaafir uu ahaa waana kulmiyey waana soo gaabiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam salaaddii duhurka iyo salaaddii casirka bukhaari marka raximahu llahu tacaala riwaayadan wuxuu ka deliishanaya waxaa weeye fajacala annaasu ya'khuduuna min fadli waduu'ihi fayatamasaxuuna bih oo dadku maadaama rasuulku sala allahu calayh wasalam biyihii uu ku weyse qaatay wixii ka haray wixii ka haray maadaama jirkoodii ay marmarsadeen taasi waxay deliil ay u tahay maaulmustacmal inuu yahay daahir maxaa yaele hadduu daahir ahaan hadduu nijaas ahaan lahaa nabigu waa ka celin lahaa sala allahu calayh wasalam iyaguna maba isticmaaleen oo jirkooda ma marmarsadeen wa qowluhu ya'khuduuna min fadli waduu'ihi kaannahum waaba iyagoo ikhtasamu lmaa biyihii qaybsaday alladii fadala canhu biyihii nabiga ka soo haray sala allahu calayh wasalam wayaxtamil waxaa suurtogala an yakunuu tanaawalu inay qaateen maa saala min acdaa'i wuduu'ihi nabiga sala allahu calayh wasalam xibnihii weyseqaadkiisa biyihii ka dareerayay biyahaas naftooda inay isku masexeen biyaha uu yahana waa suurtagal wa fiihi waxaa ku sugan xadiiska dilaala bayina dilaalo cad calaa dahaarati almaa'i almustacmal biyihii mustacmalka ahaa oo la isticmaalo weyseqaad lagu isticmaalay inay daahir yihiin marka waxaa suurtogala biyihii xibnaha nabiga ka dureerayey sala allahu calayh wasalam ka shubmaayey inay qaateen waxaa suurtogala biyihii weelka ku haray iyagoo mustacmala inay iyaga nafsadoodii ay barakaysteen qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala abuu muusa waa abuu muusa alashcari ula jeedaa isnaadku waa mucallaq abuu muusa alashcari wuxuu yidhi daca annabiyu nabigu wuxuu u yeedhay sala allahu calayhi wasalama biqadaxin weeluu u yeedhay weelkaasoo fiihi weelka dhexdiisa maa-un biyo uu yahay fagasala yadayhi wa wajhahu labadiisii gacmood rasuulku sala allahu alayh wasalam wejigiisiiu fiihi fii dalika alqadax weelkaa dhexdiisuu ku dhex dhaqay labadiisii gacmood sala allahu calayhi wasalam iyo wejigiisii weelka dhexdiisii ku dhex qadhaqay wa maja biyihiina rasuulku sala allahu calayhi wasalama waa ku tufay fiihi fii dalika alqadax weelkaas dhexdiisu rasuulku sala allahu alay wasalam biyo intuu afkiisa shariifkaa ku qaaday uu ku dhex tufay rasuulku sala allahu calayh wasalam ثuma qaala lahumaa markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama labadoodii wuxuu ku yidhi labadii saxaabiya markaa agtiisa joogtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu ku yidhi ishrabaa minhu min hada almaa biyahan xaggiisa ka caba wa afriqaa calaa wujuuhikumaa wejiyadiinnana ku shubta wa nuxuurikumaa dhuntiinnana ku shubta uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka xadiiskaas wuxuu deliil u yahay dahaaratu lmaa'i almustacmal biyaha mustacmalka oo wasaqaadka loo isticmaalay inuu daahir yahay maxaa yeele rasuulku sala allahu alayh wasalam wejigiisii iyo labadiisii gacmood ayuu biyihii uu ku dhaqday rasuulku sala allahu alayh wasalam afka intuu ku qaadana waa ku tufay rasuulku sala allahu alayh wasalam weelkii gudihiisii wuxuuna amray rasuulku sala allahu alayh wasalam in ay cabbaan wejigooda iyo dhuuntoodana ay marsadaan ayuu rasuulku sala allahu alayhi wasalama uu amray marka taasi waxay deliil u tahay maalmustacmal inuu yahay daahir marka riwaayadan meesha lagu ibhaamiyey oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalama qaala lahumaa ishrabaa minhu labadii saxaabi wuxuu ku yidhi caba uu yidhi waa abu muusa alashcari iyo bilaal saxiix muslimkana waa ku soo qaadannay riwaayadu iyadoo intan ka dheero waadixna ah oo la caddeeyaba labada raawi waa bilaal iyo abu muusa alashcari wa qowluhu wa qaala abu muusa huwa alashcari wahada alxadiisu darafun min xadiisin mudawal akhrajahu almu'alifu fi lmagaazi وأوله عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران ومعه بلال فأتاه أعرابي فذكر الحديث وعرف منه حلاقرت تفسير المبهمين في قوله اشربا وهما أبو موسى وبلال وقد ذكر المؤلف طرفا منه أيضا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب كما سيأتي بعد قليل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن عبد الله المديني قال وxuu yihi علي بن عبد الله المديني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد من نسل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة قال وxuu yihi يعقوب حدثنا أبي وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب الزهري قال وxuu yihi ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع صحاaبigaasa ii waramay قال wuxuu yihi ابن شهاب الزهري وهuوa محمود بن الربيع aladii saxaabigii weeye maja rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam fii wejhi wejigiisa biyihii uu ku tufay oo biyo intuu afkiisa ku qaaday rasuulku sala allahu alay wasalam wejigiisa uu uga dhuftay waa saxaabigaas weeye maxmuud ibnu raxiic walxaalna biyahaas uu wejigiisa uga tufay rasuulku sala allahu calayh wasalam huwa maxmuud gulaamun wiil yar uu yahay min bi'rihim ceelkoodii ayuuna uga tufay rasuulku sala allahu calayh wasalama ceel gurigooda ugu dhex yeel oo rasuulku sala allahu alay wasalam ceelkaa intuu afkiisa ku qaaday ayuu wejiga uga tufay rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam wa qaala curwatu wa curwatu bnu zubayre curwatu bnu zubayr wuxuu yidhi can اlmiswari raawiyan can اlmismari can اlmiswari wagayri isagoo curwa xadiiska ka wariyey miswar iyo kayrkiisaba haddee miswar ibnu makhrama ibnu binti cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibnu cawfa wuxuu u yahay abti u ah cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa abti u ah miswar ibnu makhrama wagayrihi gayrkan bukhaari uu ibhaamiyana waxaa loola jeedaa marwaan bnu اlxakam marwaan bnu اlxakam alumawi ayaa ula jeedaa sheekhu wa qaala curwatu wuxuu yidhi curwatu bnu zubayr raawiyan can اlmiswari wagayrihi yusadiqu kulu waaxidin mid walbaana wuxuu u rumaynayay midkaasoo minhumaa labadooda ka mid ah labada raawi saaxiiba saaxiibkiisu u rumaynaye wuxuu yidhi waidaa tawada'a uu yidhi waidaa tawada'a maquulu qowlkan waxaa iskale curwo curwo ayaa iska leh wa idaa tawada'a annabiyu nabigu markuu weyse qaadanayo sala allahu calayhi wasalam hadal dheer uu ahaa bukhaari waa soo gaabiyey xadiiska xadiis mudawal uu ahaa wa idaa tawada'a annabiyu nabigu markuu weyse qaadanayo sala allahu calayhi wasalam kaanuu waxay ahaan jireen saxaabadu yaqtatiluuna inay ku dagaalamaan calaa waduu'ihi waduu'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay weysaqaadkiisii ayayba ku dagaalami jireenba bacdu nusakh waxay qabaan kaadu meesha aniga kaanu uu ii leeyahay wa idaa tawada'a annabiyu nabigu markuu weyse qaadanayo sala allahu calayhi wasalam kaanuu waxay ahaan jireen yaqtatiluuna inay ku dagaalamaan calaa waduu'ihi waduu'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay weysaqaadkiisay ku dagaalami jireen saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka bukhaari tarjamada yacni xadiiska ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye wa idaa tawada'a annabiyu kaanuu yaqtatiluuna calaa waduu'ihi oo dahaaratu lmaa'i almustacmal biyaha mustacmalka inay daahir yihiin maxaa yeele saxaabadu yacni waxayba qarka u saarnaayeen inay ku dagaalamaan ay isku dilaan haraadiga biyihii uu ku weyse qaatay rasuulku sala allahu calayhi wasalam taas oo ku tusinaysa dahaaratu اlmaaءi اlmustacmal waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysan ligayri ma tarjamahu اlimaamu اlbukhaari fawaa'idda asagu u tarjamaystay maahane fawaa'id kale laga faa'iidaysan tabaruku annabiy sala allahu calayhi wasalam nebiga tabarukiisa inuu mashruuc yahay oo saxaabadu ay barakaysan jireen qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun haadaa midkani baabun xaafidka asaga ka kaanuudaasuu qabto wuxuu yidhi qowluhu kaanuu yaqtatiluuna kada liabi darin riwaayat abi dar waa sidaas walilbaaqiina inta kale riwaayaadka kale kaaduu bidaali wahuwa sawaabu saasaana fiicanba oo kaanuuda waxay noqona yacni kaanuu haddii la cabiro dagaalka ficil ahaanba inuu dhacay laakiin kaaduu haddii la yidhi maxay noqonaya inaysan dagaalamin inaysan dagaalamin laakiin ay ku dadaali jireen xirsan calaa tabaruki rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam liannahu lam yaqac baynahum qitaal saxaabada dhexdooda dagaal ma dhicin wainamaa xakaa dalika curwat bnu mascuud athaqafi ayaa sheegay lamaa rajaca ilaa qurayshin markuu quraysh uu dib ugu laabtay ayuu isagu sheegay curwahan waxaa weeye curwat bnu zubayran meeshaa ku sheegay waa curwatu curwat bnu mascuud athaqafi wey waa ninkii sulxulxudaybiye iyo ka soo warrami jiru nabigu ugu imaan jiray sala allahu alayh wasalam curwat bnu zubayr ba waa curwat bnu mascuud athaqafi sida xaafidku noo caddaynaayo wainamaa xakaa dalika curwat bnu mascuud athaqafi lamaa rajaca ilaa qurayshin liyuclimahum inuu quraysh si uu u ogeysiiyo shiddata tacdiimi saxaabati linabiy sala allahu calayh wasalam sida saxaabadu ay nabiga u weyneynayaan wayumkinu an yakuuna adlaqa alqitaala mubaalagatan baabun qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun hadaa midkani baabun baabku waa baab bilaa tarjama wax tarjamaana sheekhu uma uusan samaynin wuxuu yidhi xaafidku qowluhu baabun kada lilmustamli riwaayatu mustamli sidaasay ahayd kaannahu waaba isagoo baabku kalfasli min albaabi aladii qablahu baabkii hore wax hoosgelayo fasal oo kale u ah waaba isagoo saasuu tarjamo la-aan uga dhaafay sheekhu raximah llahu taala wax tarjamaaba uusan ugu samaynin wa jacalahu albaaquuna minhu bilaa faslin mustamli maahana riwaayaadka kale waxayba qabaanba inba layska daayo yacni baabunta nafteeda layska daayo maadaama kii hore uu hoos gelayo ilaa riwaayaadkan dhan waxay caddaynayaan dahaaratu lmaa'i almustacmal oo tarjamadii hore ay nooga hadlaysay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa cabdiraxmaan ibnu yunus cabdiraxmaan ibnu yunus albaqdaadi waa almacruuf bimustamli sufyaan ibni cuyayna wuxuu macruuf ku yahay waa mustamligii sufyaan ibnu cuyayna yacni sufyaan ibnu cuyayna xalqo weyn uu lahaa xalqadaasi weyn uu marka dadka kala gaarsiin jiray sheekha codkiisa oo meesha barta aakhirku intuu kursi dhigto ayuu sufyaan ibnu cuyeyne codkiisa uu gaarsiin jiray talaamiidda ardayda uu gaarsiin jiray marka wuxuu macruuf ku yahay mustamli sufyaan ibnu cuyeyna xadahanaa cabdiraxmaan ibnu yunus albaqdaadi qaala wuxuu uhi cabdiraxmaan ibnu yunus xadahanaa xaatim ibnu ismaaciil alkuufi can iljacd ibni cabdiraxmaan ibni madani jacdina waa la cabiraa jucaydna waa laga cabiraa marka jucayd ibn cabdiraxmaan almadani ama jacd ibn cabdiraxmaan almadani waa isla isaga un sheekhu qaala wuxuu yidhi jacdi samictu saa'iba bna yaziid waa saxaabi yaquulu xaaluu leeyahay saa'ib dahabat bi aniga waxaa ila tagtay khaalatii habaryartay ayaa ila nebiy nebiga xaggiisa ila tagtay sala allahu calayhi wasalam faqaalat habaryartii waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina bna ukhtii walaashay wiilkeedu waqicun wuu xanuunsan yahay oo wiilkaa habaryarta anuu ahay wuu xanuunsan yahay famasaxa ra'sii rasuulku madaxayguu masaxay sala allahu calayh wasalam wa dacaa lii bilbaraka barakana waa iigu duceeyey rasuulku sala allahu calayh wasalam uma markaa kabacdi tawada'a waa weyse qaatay rasuulku sala allahu calayh wasalam fa sharibtu min waduu'ihi waxaan cabbay weyse qaadkii rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaan cabbay uma markaa kabacdi qumtu khalfa dahrihi rasuulka dhabarkiisa sala allahu calayh wasalam gadaashiisaan istaagay fa nadartu waxaan fiiriyey ilaa khaatami nubuwa khaatimi nubuwihi ayaan fiiriyey bayna katifayhi katifay rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay labadiisa garab dhexdooda xaal khaatamu nubuhu ay ku sugnayd ayaan fiiriyey midla ziri lxajala gandoobka galuuskiisa oo kale xaal uu la mid yahay xajalada waxaa weeye waa carabtu dhaqan ay lahaan jireenoo qofku markuu arooso uu sariirta waxaa lagu gaadaami jiray oo lagu hareerayn jiray wax yacni daah oo kale daahaasa marka waxaa loo samayn jiray galuusmo qofkii raba arooska marka inuu soo booqdo ama uu arko galuusmadaasaa laga furaa marka qof muxtarama laga dhigayo casiizo guriga markii hore laga soo galaba ishu aysan hore uga dhicin waa ziyaadat alixtiraam walxushma guri markaad soo gasho waxa la galuusmanka ha lagu furo qofka arooska aad aragtida sug marka dhaqankaasi lahaan jiray xaje la yidhahaan xajala bahasha xajalada garismankeedoo kale ay la ekeedu yidhi khaatamu nabwihii uga qornaa nabiga sala allahu calayh wasalam labadiisa garbood dhexdooda uga qornaa xadiiskan marka bukhaari raximah allahu tacaala meesha isagu maxalushaahidkiisa uu ka deliishanayo waa fa sharibtu min waduu'i oo maa ulmustacmal waxa weeye inuu daahir yahay taasuu sheekhu uu ka deliishan raximahu allahu tacaala laakiin fawaa'idda kale ee xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a tabaruga saxaabada nabiga sala allahu calayh wasalam ay barakaysan jireen weesaqaadka rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabu man mada man madmada wastanshaqa min garfatin waaxida haadaa midkani baabu man shaksi ayuu u baab yahay shaksigaasoo madmada luqluqday wastanshaqa sandaarsaday min garfatin waaxida hal mar darsi hal maru darsaday ku kulmiyey bayna almadmadati waalistinshaaq yacni jamaca almadmada waalistinshaaqa fii garfatin waaxida hal maruu calcasha biyo ku soo qaatay calcashiyuuna ka luqluqday kana sandaarsaday halkaas calcal waa yacni kayfiyaadka ka sugnaaday nabiga sala allahu calayh wasalam kayfiye ka midow qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa musadad ibnu musarhad in badan soo qaadanay qaala wuxuu ihi musadad xadahanaa khaalid ibni cabdilah khaalid ibni cabdillaahi addaxaan qaala wuxuu yidhi khaalid daxaan xadahanaa camru bnu yaxya can abiihi can cabdillahi bni zayd oo cabdullahi bnu zayd uu usradii iska warin jirtay mar walbaba annahu cabdullaahi bnu zayd afraqa waa shubay cabdullahi bnu zayd min alinaa'i weelkii xaggiisuu calaa yadayhi labadiisii gacmood uu biyo ku soo shubay weelka biyihii ku jira uu labadiisa gacmood ku soo shubay faghasalahumaa labadii gacmood ayuu dhaqay uma markaa kabacdi hasala wuu dhaqay mafcuulkiyaa la xadfay waxa uu dhaqana lama sheegin waxaa loola jeedaa laakiin mafcuulku uma hasala famahu afkiisii ayuu dhaqay ow amase afkii ma dhaqine madmada wastanshaqa madmada waa luqluqday waa shakun min araawigu raawigaa shakiyey inuu afkii dhaqay cabdullahi bnu zayd ama inuu luqluqday un ow amase madmada waa luqluqday cabdullaahi bnu zayd wastanshaqa waana sandaarsaday min kafatin waaxida kafa muraadka laga le min karfatin waaxida loola jeedaa hal mar darsi uu soo darsaday halkaas mar wuxuu ku kulmiyey bayna almadmadati waalistinshaaq calacalkii biyaha uu ku soo qaatay uu ku kulmiyey luqluqoshadii iyo sandaarsigii fa facala dalika almadkuur kaa la soo sheego min aljamci bayna almadmadati waalistinshaaqi fii garfatin waaxida luqluqoshadii iyo sandaarsigiioo hal karfo lagu kulmiyo saasuu sameeyey cabdullahi bnu zayd halaathan saddex goor uu sameeyey saasuu saddex goor sameynaya yani halka maruu soo qaadan luqluqoshadii sandaarsiguu ku kulminaa mar labaaduu soo qaadan luqluqoshadii sandaarsigu ku kulminaa mar saddexaaduu soo qaadan luqluqoshadii sandaarsigu kulmina waa sidaas waa kayfiyaadka shanta ahee ka sugnaatay nabiga sala allahu calayh wasalam kayfiye ka midow faghasala yadayhi labadiisii gacmood ayuu dhaqay cabdullaahi bnu zayd ila almirfiqayn ilaah labada xusi laga gaarayo maratayni maratayn laba laba goor uu dhaqay haddii hadda luqluqashadii iyo sandaarsigii riwaayadan fiiri waxaa lagu xijiyey faghasala yadayhi ila almirfiqayn waxaa laga tegay wejigii wejiga dhaqidiisiiba waa laga tegayo waxaa loo booday labada gacmood dhaqitaankoodii marka ma aha inuu cabdullaahi bnu zayd markuu luqluqday gacmihii uu hore ka dhaqay loolama jeedee riwaayadaa waxay tahay riwaaya mukhtasara waa la soo gaabiyey iyadoo intan ka dheer waan soo marnay ee wejiga waa dhaqay mar walbaba sida riwaayaad fara badan aanu ka soo qaadanay qowluhu huma ghasala yadayhi lam yadkur ma sheegin ghasla alwajhi ikhtisaar وهو ثابت في رواية مسلم وغيره وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه مدحي سنوان مسحي ما أي الذي كيو مسحي أقبل سو قابلي وما أي الذي كينا وو مسحي أدبر دبر جيدي قيبت الدنبه ومدحة يا قيبت هوري لبدا بوا مسحي وغسل رجليه لبدي سي لغودنا وو دغي الى الكعبين الى لبدا قولي غير عبد الله بن زيد ثم قال عبد الله بن زيد وحو هكذا wuduءu rasuuli اllaahi salى allahu عalيyh wasalam waa sidaasuu yidhi weesaqaadkii rasuulka salى allahu عalيyh wasalam xadiiskan cabdullahi bnu zayd in badan uu sheekhu soo celiyey riwaayaad iskhilaafsanna waa ku soo celceliyey laakiin ulajeeddada hadda sheekhu uu ka leeyahay waa baabu man madada wastanshaqa min garfatin waaxida waa jawaazu ljamci jawaazu jamci اlmadmadati wاlistinshaaq fii garfatin waaxida oo luqluqashada sandaarsiga in lagu kulmin karo hal garfo taasuu ka deliishan sheekhu raximah اllahu tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مسح الرأس مرة haadaa midkani baabu masxi ra'si madaxa masixidiisii u baab yahay maratan hal mar bis la masaxo imaamu albukhaari raximah llahu tacaala baabkan haddana wuxuu uga hadli doonaa masxu ra'siga nebiga sala allahu alayh wasalam inuu uga sugnaaday inuu hal mar oo keli a uu masaxay laakiin masaladan baxhigeeda horaan usoo qaadanno imaamu albukhaari raximahullahu imaamu shaafici raximah llahu tacaala adiladii isaguna uu deliishanayo xaafidkii hore uu noogu soo sheego waxaa ka mid ah riwaayatu muslim xadiiskii cuثmaan tawada'a ثalaaثan ثalaaثan tawada'a ثalaaثan ثalaaثan riwaayadaas caamka ah oo ku dhacaysa xibin walba saddex goor inuu ku celcelinayo rasuulku salى الlahu عalيه wasalam oo ay ka mid tahay xibintaas xibinta madaxu ay soo gelayso riwaayadaas uu deliishanayey imaamu shaafici raximah اllahu tacaala laakiin madaahibta kale iyaguna waxay deliishanayeen riwaayadan hadda noo socda cabdullah bnu zayd iyo riwaayadii imaam maalik uu deliishanayo hore aan usoo marnay oo middan nafteeda ahayd ba cabdullahi bnu zayd qaal اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى xadaثana sulaymaan bnu xarbin horaan usoo qaadan jirnay wa kaana yaxduru xalqatahu arbacuuna alfa طaalib afartan kun oo daalib ayaa cashar ka dhegaysan jiray sulaymaan bnu xarbin qaala wuxuu yihi sulaymaan bnu xarbin xadaثana whayb whayb bnu khaalid qaala xadaثana camr bnu yaxya can abiihi qaala shahidtu camr bna abi xasan ruwaaddii aan soo maraynay hadda sa'ala cabdالlahi bna zayd can wuduءi الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fadaca wuxuu u yeeray cabdullahi bnu zayd bitowrin weel weelkaasoo min maain biyo ah fatawada'a lahum liajlihim fakafa'ahu weelkii wuxuu uu jalleeciyey calaa yadayhi faariqan xaal uu biyihii ku shubayo calaa yadayhi labadiisa gacmood uu biyihii ku shubayo fakasalahumaa labadii gacmood uu dhaqay halaatan saddex goor uu gacmihii marka hore dhaqay yani markii hore waa faraxashay saddex goor uma markaa kabacdi adkhala yadahu gacantiisii wuxuu dhex geliyey filinaa'i weelka dhexdiisii famadmada wastanshaqa wastanthara halaatan bihalaaثi karafaatin saddex mardarsiyaal ayuu ku luqluqday kuna sandaarsaday kharafaadkaasoo min maain biyo xaggooda ka ahaadeen uma markaa kabacdi adkhala yadahu gacantiisii wuxuu dhex geliyey fi linaa'i weelkii fagasala wajhahu halaatan riwaayadii hore ina mukhtasar ahayd tanaa wejiga sheegaysa wejiga inuu dhaqay iyo riwaayaad kaloon soo marnaba uma adkhala yadahu fi linaa fagasala wuxuu dhaqay yadayhi labadiisa gacmood ila lmirfiqayni maratayn maratayn uma adkhala yadahu cabdullahi bnu zayd gacantiisii wuxuu dhex geliyey fi linaa'i weelkii famasaxa bira'sih madaxiisiiyuu masaxay fa aqbala biyadihi gacantiisii ayuu madaxii qaabishiiyo hore ugu wadaa loola jeedaa wa adbara biha bilyad gacantiina gadaalu ugu waday madaxii madaxii marna hore ugu soo waday marna gadaalu ugu soo waday gacantii uma markaa kabacdi adkhala yadahu gacantiisii wuxuu geliyey fi linaa'i weelkii dhexdiisii fagasala rijlayhi cabdullahi bnu zayd haddana wuxuu dhaqay labadiisii lugood ayuu dhaqay marka hadda sulaymaan bnu xarbin riwaayadiisa xadaثanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaثanaa wahayb riwaayada sulaymaan bnu xarbin kuma jirto maratan waaxida kuma jirto famasaxa bira'sihi bis ayaa ku jirta laakiin bukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu sheegay arday kale oo wahayb bnu khaalid uu iska leeyahay ardaygaasu inuu sheegay masaxa ra'sahu maratan waa kana wuxuu ku leeyahay bukhaari waxadaثanaa muusa bnu ismaaciilu tabudaki muuse bnu ismaaciilu tabudaki nuu sheego qaala wuxuu yidhi xadaثanaa whayb waa whayb bnu khaalid asaabiq fi اlisnaad qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu zaydkiiw cabdullahi bnu zayd inuu yidhi masaxa ra'sahu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam madaxiisa maratan marka riwaayadii sulaymaan bnu xarbin kuma jirin masaxa ra'sahu maratan kuma jirin laakiin bukhaari wuxuu soo arooriyey riwaayatu muusa can wuhaybin inuu isagu sheegay masaxa ra'sahu maratan oo meesha isagu ka deliishanayo imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay xaafidku raximah اllahu tacaala qaala bnu samcaani wuxuu yidhi fi listilaam kitaabka istilaam la yihah wuxuu ku yidhi ikhtilaafu riwaaya riwaayada ikhtilaafkeeda yuxmal waxaa lagu xambaari cala tacadud fayakuunu wuxuu ahaana masaxa taaratan maratan wa taaratan halaatan waxaa dhici karta rasuulku salى اllahu alيه wasalam madaxiisa marna inuu hal mar masaxay marna saddex goor uu masaxay falaysa fii riwaayati masaxa maratan xujo kuma sugna riwaayadaas oo dhahaysa masaxa maratan calaa manci tacadud oo madhabkii imaamu shaafici oo dhahayay saddex gooraa sunno ah in la masaxo madaxii yacni riwaayadani xujo kuma aha oo ma diidayso saddexdii maxaa yeelay riwaayadani waxay sheegtay in yani nebigu salى اllahu alيه wasalam har mar masaxay laakiin fii bacdi اlaxwaal riwaayaat kalena waxay sheegayaan nebigu salى اllahu alيه wasalam inuu saddex goor uu masaxay qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu wuduءi rajuli maca imra'atihi wa fadli waduءi اlmar'a haadaa midkani baabu xukmi wuduءi rajul baabu xukmi wuduu'i rajuli wawda waa la godi baabu xukmi wuduu'i rajuli ilaa midii ficilkii un baa loola jeedaa ficilkii weysaqaadka weysaqaadkii soconaya loola jeedaa baabu xukmi wuduu'i rajuli ninka weysaqaadkiisii weysaqaadkaa xukumkiisa u baab yahay maca imra'atihi islaantiisa micigeeda uu la weyse qaato iyo wa fadli waduu'i ilmar'a islaanta biyaheedii ay ku weyse qaadatay biyahaas haraadigiisii haraadiga xukunkiisana waa u baab imaam bukhaari raximah ullahu tacaala tarjamada wuxuu ku soo aroorin doonaa ninku ma la weyse qaadan karaa islaantiisa fii inaa'in waaxid hal weel biyo ku jira ma iskula weyse qaadan karaan ma bannaan tahay mase bannaan tahay islaan biyo ay ku weyse qaadatay biyihii haraadigaahayoo meesha ku haray in lagu weyse qaatay ma bannaan tahay iyadana labadaa xugumu sheekhu raximah ullahu tacaala axaadiistii ku soo aroortay ee sheekhu uu ka hadli doonaa wa tawada'a cumaru cumar bnu lkhadaab wuxuu weyse qaatay bilxamiimi biyo la kululeeyey sayidunaa cumar hadda ka hor waa ku weyse qaatay oo hadda biyo la kuleeleeyey taasi wuxuu ku radinaya imaamu albukhaari raximah llahu tacaala waa raddun calaa mujaahid ibni jabrin almufasir alkabiir mufasirkaa weynuu sheekhu ku radinaaho mujaahid ibnu jabrina isagu wuxuu dhihi jiray yacni waa karaahiyo lama ogola biyo la kululeeyey in lagu weyse qaato de kuwii mushamaska ahayna looma jeedo waa kuwa dab lagu kululeeyey kuwa dab la saaro lagu kululeeyey laguma weyse qaado karo saasuu dhihi jiray mujaahid ibnu jabrin taasuu marka ku radinaya imaamu albukhaari raximah llahu tacaala waxaaba sugnaadaba sayidina cumar inuu yacni biyo kulul uu ku weyse qaatay wa min beyti nasraaniyatin haweeney nasraaniyaahoo gaalo ah gurigeedana waa ka weyse qaatay rasuulku sala allahu alayh wasalam wa min maa'i beyti nasraaniya loola jeedo wa min maa'i beyti nasraaniya haweeney nasraaniyaahoo gaalo ah gurigeedii gurigaas biyihii yiilna waa ku weyse qaatay sayidina cumar oo yacni taasina waxay deliil u tahay biyaha asalkoodu waa daahir biyaha maadaama asalkoodu uu daahir yahay nijaas ma noqonayaan ilaa wax mutayaqana mooye wax kale nijaas kuma noqonayaan oo la yaqiinsaday marka taas waxay deliil u tahay yacni gaalada biyahooda guryaha u yaalla in xukunkoodu uu yahay biyahaasi daahir maa lam yutayaqan najaasatu haddaan biyaha nijaasadiisii aan la yaqiinin oo adigu aadan arkaynin nijaaso ku dhacaysa dee asalkii mutayaqanka ahay oo biyuhu asalkoodu inuu daahir ahaa asalkaa wax ka suulinaya lama hayo asalkoodiyaa lagu soconaa haddaan markaa loo jeedin nijaaso ku dhacaysa marka culimmada hadda waxay isku khilaafeen shuraaxda kitaabkan bukhaari munaasabada ee tarjamadii hore waxay ka hadlaysay baabu wuduu'i rajul maca imra'atihi wa fadli wuduu'i ilmar'a oo ninku yacni islaantiisa ma la weyse qaadan karaa hal weel iskula weyse qaadan karaan iyo islaantu biyo ay ku weyse qaadan kara biyo ay ku weyse qaadatay dib ma loogu weyse qaadan karaa sheekhuna wuxuu sheegay biyo la kululeeyey xukunkoodii iyo islaan nasraaniye ah biyaheedii inuu ku weyse qaatay sayidina cumar munaasabada marka tarjamada xaggee kala leedahay xaafidku wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala wa munaasabatuhu litarjama tarjamada munaasabada aharka inuu la leeyahay min jihati ana alghaalib jihada waxaa weye sida haalibka wuxuu yahay ana ahla arajuli ninka ahladiisa iyo xaaskiisu tabacun lahu fii ma yafcal wuxuu samaynaayo ayay mar walbaba ku raacaa qofka xaasku ninkiisa waa ku raaci wuxuu samaynaayo faashaara albukhaariyu wuxuu ishaaray ilaa raddi calaa man manaca almar'a qofkii islaanta u diiday an tatadahara inay ku dahaaro qaadato bifadli rajul ninka biyihii uu ku weyse qaatay wixii ka soo haray culammada qaarkood diidayo dhahayo kuma weyse qaadan karto taasuu bukhaari diidan yahay raximahu llahu tacaala lianna daahira sida daahirka ay muuqata waxaa weeye anna imra'ata cumar sayidina cumar islaantiisii kaanat tatawada'u bifadlihi ow macahu ama asagayba la weyse qaadanaysa fii inaa'in waaxid ama biyihii meesha asagu uga tego weelka ku jiray ee iyaduna haraadigii ay ku weyse qaadatay fanaasaba marka hadalkaas wuxuu munaasab u noqday qowlahu bukhaari hadalkiisii wuduu'i rajuli maca imra'atihi wuduu'i rajul maca imra'atihi maxaa yeelay waxaa la qadari haaliban in markaa ay la socotay islaantiisii sayidina cumar markii weysaqaad uu u baahdana ay la weyse qaadanaysa fii inaa'in waaxid amase markii wixii asaga ka soo hara oo haraadigiisaa inuu maaragtaa iyadu ay isticmaali jirtay ay ku weyse qaadan jirtay biyihii asaga ka soo hara fa yunaasibu qowlahu wuduu'u rajul maca imra'ati ay min inaa'in waaxid wa ama mas'alatu tadahur bilmaa'i almusakhan biyo la kululeeyo lagu daahar qaato faitafaquu calaa jawaasihi culammada dhan waa isku waafaqeen taas inay bannaan tahay ilaa maa nuqila can mujaahid mujaahid ibnu jabrin hadal laga soo guuriyo asagu inuu diiday maahan قوله ومن بيت النصرانية هو معذوف على قوله بالحميم أي وتوضأ عمر من بيت النصرانية نصرانية قرقدي أي كسو وغسقاتي قرقاس بيها يلي أي اللولجي marka munaasabada nafteeda nasraaniyada gurigeeda biyaha yiinlay munaasabada ay tarjamada kala leedahay waa xaggee wuxuu leeyahay xaafidku hadalkaa dambe wawaqaca waxaa ku dhacay fii riwaayati kariima bixadfi lwaaw min qowlihi wa min beyti wa min beytidaa waawda laga xadfo oo oo la yidhaaho watawadaca cumar min beyti nasraaniya waawda laga xadfo wa hada kane aladii waa midkii jara alkirmani sheekh kirmani oo bukhaariga sharxay ku dhiiro geliyey an yaquula inuu yidhaha almuraadu muraadku waxa weeye waa dikru isticmaali su'ri lmar'a islaanta biyihii ka soo haray in la isticmaalo inay bannaan tahay wa ama alxamiim fadakarahu libayaani alwaaqic waqad carafta waxaad garatay annahumaa labadooda aharaani mutaqaayiraan waa laba aharoo laakiin iskhilaafsanoo shaqo isku lahayn wa hada thaani midka labaad munaasibun liqowlihi wa fadli waduu'i lmar uu munaasib u yahay lianna cumar tawada'a bimaayaha islaanta gaalada ah biyihii gurigeeda yiiluu ku weyse qaatay walam yastafsil tafsiir iyo istifsaalna ma weydiin oo ma dhihin biyahan daahir miya nijaas miya yaa isticmaalay midna ma dhihin maca jawaasihi waxaana iska bannaan an takuuna islaanta nasraaniyada inay ahayd taxta muslim oo nin muslima inuu qabaya suurtagala naagta nasraaniyada ah waqti sanad iyaduna inay qubaysato biyaha ay ku qubaystaa suurtagalahoo min xaydin xayd xaggiisa ay uga qaybaysatay liyaxila lahu lilmuslim wad'uhaa si wadigeedu xalaal ugu noqdo fafadala minhu dalika almaau biyihii marka ay intay qaadatay maahane biyo kalea meeshii ku haray oo ashuunka iyo wixii biyuhu ku jireen biyo kalea meesha ku haray biyaha meesha ku haray oo islaantii ay ku dahaaro qaatay si zawjkeeda ay ugu xalaal noqoto baaqigiiu asna sayidina cumar ku weyse qaatay dhinacaas markii laga fiiriyo munaasabay marka kala yeelan tarjamada wa haadaa wain lam yaqac itasriixu bihi yowsanba dhicin caddayn oo islaantii inay biyahaas yacni ay ka qubaysatay oo biyuhu haraadhigii uu yahay yaanba la caddayn laakinahu muxtamal wajarad caadatu lbukhaarin caadada bukhaarina waxay isaga dureersatay bitamasuki inuu ku dhegow qabsadoo deliil uu ka dhigto bimidli dalika cinda cadami alistifsaal haddii wax tafsiir iyo istifsaal ay jirin inuu deliil ka dhigto wain kaana gayruhu laa yastadilu bidalika wa fiihi daliilun calaa jawaasi tadahur bifadli waduu'i almar'ati almuslima liannaha laa takunu aswa'a xaalan min annasraaniya nasraaniye biyihii ayba ku qubaysato xayd ay uga qubaysatay biyihii ashuunka ku haray ayaaba sayidinaa cumar uu ku weyse qaataye maxaad u malaynaya gabar muslimada biyihii ay iyadu ku weyse qaadatay biyihii weelka ku haray maxaad u malaynaya jaa-is banaanta in lagu weyse qaato qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu yuusuf waa tiniisigii qaala wuxuu yihi cabdullahi bnu yuusuf akhbaranaa malikun can naafic can cabdillahi bni cumar annahu cabdullahi bn cumar qaala wuxuu yidhi kaana arijaalu waannisaa ragga iyo dumarku waxay ahaan jireen yatawada'uuna inay weysaystaan fii zamaani rasuuli illah rasuulka ilaahay xilligiisii sala allahu calayhi wasalam jamiican dhammaan xaalayhiin dhammaantood ayaa meel ku weyse qaadan jiray ragga iyo dumarka xilligii rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka riwaayadan hadda istishkaal ayaa culimmadu ku soo arooriyeenoo waxaa la yidhi raggii iyo dumarkii dee ajnabigii kale yihiine see hal meel ay uga weyse qaadan jireen wuxuu yidhi waqad ajaaba ibnu tiin canhu sheekha ibnu tiin la yidhaha ishkaalka wuxuu uga jawaabay bimaa xakaahu can saxnuun wuxuu saxnuun ka sheegay anna macnahu xadiidka macnihiisa waxa weeye kaana rijaalu yatawada'uuna raggaa weyse qaadan jiray marka hore wayadhabuuna waa tegi jireen uma ta'ti nisaa dumarkaa markaa kabacdi iyaguna imaan jireen oo soo geli jireen fayatawada'uuna markaasi weyse fayatawada'na markaasay weyse qaadan jireen saasaa loola jeeda ee hal maray meeshii isugu kulmi jireen iyagoo ajnebi kale ah loolama jeedee raggaa meesha intay ku soo weyse qaataan wixii haraadigooda ah ayaa dumarka iyaguna ku weyse qaadan jireen wa huwa khilaafu daahir xaafidku wuxuu yidhi lakiin xadiiska daahirkiisu saas wuu khilaafsan yahay min qowlihi jamiican taasaa taas diidaysa oo jamiican waxay tusanaya inay ku kulmi jireen qaala ahluluga waxay yidhaaheen aljamiic waa didd lmuftariq waqad waqaca musaraxan biwaxdat اlina hal weel inuu yahaba la cadeeyey fi saxiixi ibni khusayma fi hada alxadiis min dariiqi muctamir can cubayd illahi can naafic can ibni cumar annahu absara nabiyu arkay sala allahu aleyh wasalam waasxaabahu yatadaharuuna iyagoo dahaaro qaadanaya waannisaa'u macahum min inaa'in waaxid hal weel un laga wada dahaaro qaadanayo kulluhum yatadaharu minhu min dalika alina waalwlaa fi ljawaab jawaabka waxaa ugu habboonaasho badan an yuqaala in la yidhaah laa maanica min alijtimaac qabla nusuuli اlxijaab waxaa dhici karta kulankani inuu jiray qabla nusuuli اlxijaab inta xijaabka sharcigiisa aan la waajib yeelin ka horaa kulankani sidan uu ahaa wa ama bacdahu bacda wujuubi اlxijaab fayakhtasu biالzawjaati wاlmaxaarim oo hal wal in laga weyse qaato taasi markaas waxay suurtagal khaas ku tahay dadkii isqabay iyo maxaarimtii ayay suurtagal ah laakiin xadiiskani wuxuu ka hadli qabla nusuuli اlxijaab hadduusan xijaabku soo degin ونqل الضxاaوي wuxuu soo guriyey ثuma الqرطبي والنawwي الاtiفاaq على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد oo imaam nawowi iyo qurdubi iyo daxaawi waxay soo guuriyeen in laysku waafaqsan yahay hal weel in ninka iyo xaaskiisu ay ka weyse qaadan karaan wa fiihi laakiin ijmaaca la soo guuriyey nadara ku sugan limaa xakaahu ibnulmundir can abi hureyra uu ka sheegay annahu kaana yanhaa canhu abu hureyra diidanaa wakadaa xakaahu ibnu cabdilbar can qowmin wa hada alxadiisu xujatun calayhim dadka diidan xadiiskana xujo ku ah xadiiskan hadda bukhaari ayaaba xujo ku ah oo tusinaya hal weel markaas yacni in laga weyse qaadan jiraba iyo riwaayada hadda saxiix ibnu khuseyma aanu ku soo qaadanay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه هذا متكن باب صب النبي نبي الشبدي سي أباب يهي صلى الله عليه وسلم وضوءه به أكو سقاتي أكشبي على المغمى عليه روح لم يردبولي الصوحي إنه وسقات به أكو سقاتي أكشبي رسول صلى الله عليه وسلم oo baabkan imaam albukhaari wuxuu ku soo aroorin doonaa in nabigu sala allahu calayh wasalama fii bacdi alaxwaal ayba ka dhacdayba biyo uu ku weyse qaatay haraadigoodii inuu rasuulku sala allahu calayh wasalama uu ku shubay ruux muqmaa calayhi ah taasina markaas ay deliil u tahay biyaha lagu weyse qaatay haraadigoodu inay yihiin daahir qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala xadahanaa abulwaliid waa hishaam bnu cabdilmelik adayaalisi aan soo marray in badan qaala xadahanaa shucbat can moxamed ibni lmunkadir sayidu taabiciin قال وxuu yihi محamed بن mنkdir samictu jaabiran aan maqlay yquul xaalu leeyahay jaءa rasuul الlahi yimid salى الlahu عalيه wasalam yacuudinii xaal uu ibooqanayo walxaal aan aniguna mariidun aan xanuunsanahay laa acqilu xaalana waxba garanaynba caqliba miirkiiba iga tegaba oo jiro iyo xanuun darteed isagoo miirku iga tegey uu rasuulku ii yimid salى الlahu عalيه wasalam fatawadaأa rasuulku waa weyse qaatay salى الlahu عalيه wasalam wasaba calaya min waduu'ihi weyse qaadkiisii biyihii uu ku weyse qaatay uu rasuulku dushayda ku shubay salى الlahu عalيه wasalam facaqaltu markaasaan caqli yeeshoon wax gartay faqultu markaasaan waxaa idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow liman qofkeebaa almiiraahu dhaxalku u sugnaaday yaa i dhaxlaya waa iska xanuunsanahay xaaladayda inay dhowdahay ayaa dhici karta yaa i dhaxlaya maadaama wax carruurana aanan lahayn waalidkayna uusan noolayn yaa i dhaxlaya inamaa yariunii kalaala kalaala i dhaxlaysa waa man laa waalida walaa walada lahu waalidna ma jiro waladna ma jiro kala qaraabo un wey waxa i dhaxlay fanasalad markaasaa waxaa soo degtay aayat lfaraa'id aayat lfaraa'ida markaa soo degtay oo loola jeedo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddaa xukunka kalaalada ka hadlaysa ayaa ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala marka xadiiskani wuxuu deliil u yahay biyahaas yacni weysaqaadka loo isticmaalay inuu daahir yahay maadaama rasuulku sala allahu calayhi wasalama jaabir oo xanuunsanayaba uu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ku shubay fawaa'idda kaleo xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid ah ligayri ma tarjamahu albukhaari raximah allahu tacaala tabaruku saxaaba bimaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo biyaha rasuulka sala allahu calayh wasalam baaqigaahu ka soo haray saxaabadu inay barakaysan jireen weliba qaarkood markii biyaha nabigu sala allahu alay wasalam uu ku weyse qaatay yacni jirkooda la mariyo miirkuba uu usoo laaban jiray oo ilaahay uu ku caafiyey subxaanahu wa tacaala قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة هذا مثل باب الغسل قبسكي أباب يهي والوضوء وسقاتكي أباب يهي في المخضب بافك دحديسي إن لقو وسقاته لقو قبستو أي بنانتهي والقدح weelkii ay bannaan tahay in lagu qubaysto lagu weyse qaato walkhashabi qoragii weelkii qoraga ka samaysnaa iyo walxijaarati dhagaxdii weel ka samaysnaa in lagu weyse qaato lagu qubaysto intaba ay bannaan yihiin baabkan imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu ku soo aroorin doonaa inay bannaan tahay yacni jamiicu alawaani weelasha dhan in lagu weyse qaato biyaha ku jira laguna qubaysto inay bannaan tahay ilaa dahab iyo fido maahan wax nabigu nahiyey sala allahu calayh wasalam oo weelasha ku jira yacni lagumana qubaysan karo biyahooda oo lagumana weyse qaadan karo lama isticmaali karo isticmaalaadka dhana bal uu diiday nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa ka jira yacni weelka fidada iyo dahabka ah amaa ha noqdo nuxaas ha ka samaysnaado qoray ha ka samaysnaado dhagax ha ka samaysnaado kulli waa loo isticmaali karaa dahaarada iyo cibaadada qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa cabdullaahi bnu muniir cabdullaahi bnu muniir alimaamu zaahid almarwasi saaxibu lkaraamaat saaxibu lkaraamaat u ahaa cabdullahi bnu muniir bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa'i ayaa intooduba wax ka wariyeen karaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa cabdullaahi bnu muniir wuxuu joogi jiray magaalada la yidhaha firabra uu joogi jiray oo qaryooyinka hoos tagta bukhaaro ka mid ahaa marka qabla salaad sheekhu wuxuu joogi jiray wuxuu duruus uu ku akhrin jiray webi weyn oo meesha ku yiilay webiga geeska kale uu duruus uu ku akhrin jiray masjid la yidhaha masjidu aamilna webiga geeska kaleu ku yeelay marka casharka intuu xagga ku soo akhriyo uu salaadda markii la aqimana sheekh masaajidka dadka asaga u imaan jiray aqimka hore uu ku imaan jiray masaajidka sheekh marka waxaa la dhihi jiray see ku timaadaa webigan weyn doonna sooma raacdid oo kuma aragno anigu doon soo raacda markaas wuxuu dhihi jiray ilaahay waxaa dhici karta labada xaafaya tayo nahri yacni webiga labadiisa gees inuu ilaahay intuu isku dhejiyey hal tilaab ilaahay iga dhigaa dhici karta buuri saasuu dhihi jiray cabdullahi ibnu munir waxaa kaloo karaamaadkiisa ka mid ahaa cabdullahi ibnu munir maalin isagoo jamaaco la socda oo meel howda la marayo ayaa waxaa istaajiyey jamaacaadkii ka baqeen libaax aa howdka uga soo baxay markaasay ka baqeen markaasuu yidhi anaa u tegaya suga libaaxiiuu sheekhu intuu u tegey oo dhegta wax ugu sheegay uu cararay libaax meeshuu ka caray markaasuu yidhi soo baxa marka cabdullahi ibnu muniir azaahid almarwasi sheekh wuxuu ahaa owliyada ilaahay ka mida subxaanaه wa tacaala saaxibu اlkaraamaat qaala alimaam الbukhaari raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi ibnu muniir samica cabdullahi bna bakrin اlbasriy qaala wuxuu yihi cabdullahi bn bakrin اlbasri xadaثana xumayd waa xumaydu طawiil xumayd ibn abi xumayd maata wahuwa yusalli takarara kahiira wamiraaran fii saxiixi muslim in badan kusoo qaadan jirnay isagoo salaad ku jiru dhintay xumaydu tawiil can anasin qaal xadarati salaatu salaadiyaa soo xaadirtay faqaama waxaa istaagay man duul duulkaasoo kaana ahaaday qariiba daari gurigiisu inuu dhow yahay ilaa ahlihi ahaladiisa qofkii gurigiisa u dhowaa ahaladiisiiu aaday oo uu kasoo wese u doontay maadaama xilligii salaada la gaaray wa baqiya qowmun qoomna meeshii ku baaqi noqdeen fa utiya rasuululahi rasuulka ilaahi waxaa loo keenay sala allahu alayh wasalam bimikhdabina loo keenay baaf ayaa loo keenay weelkan mikhdabka la yidhaaho marna wuxuu noqdaa mikhdab sagiir marna wuxuu noqdaa mikhdab kabiir mar waxaan arki doonaa oo riwaayadka soo socda noogu iman doona nabigoo markuu xanuunsanayay sala allahu alayh wasalam inta lagu fariisiiyo loogu qubaynayo biyo lagu shubayo ayaan arki doonaa marna waxaan arki doonaa riwaayadan dhexdeeda labadii gacmood oo nabiga sala allahu alayh wasalama inuu deeqi waayaba oo isagoo sagiirah oo calacalihii markuu saa u saaray nabigu sala allahu alayh wasalam mikhdabka uu sagiir ahaa marna marna waa mid weyn oo baaf oo kale ah marna waa mid yar labadaa loo isticmaala fa utiya rasuulullahi waxaa loola yimid sala allahu alayh wasalam bimikhdabin baafaa loola yimid baafkaasoo min xijaaratin dhagax xaggooda ka ahaaday oo meesha bukhaari uu ka deliishanayo wayo waalku biyaha ku jira hadduu dhagax yahay hadduu bir yahay hadduu nuxaas yahay wax walbaba in lagu weyse qaadan karo wixii ka soo haray dahabkii iyo fidladii weelkaasoo fiihi dhexdiisa maa-un biyo ay ku sugan yihiin fasaqura almikhdabu baafkii waa yaraaday an yabsuda can an yabsuda inuu fidiyuuba ka yaraaday rasuulku sala allahu alayh wasalam fiihi fi lmikhdabi baafka dhexdiisa kafahu calaa cashiisii inuu ku dhex fidiyo waaba ka yaraadaba waa markaas sagiir wey mikhdab sagiir u ahaa oo calaa cashi nabiguba qaadi la-yahay sala allahu alayh wasalam fatawada'a alqowmu qoomkii waa weysaysteen kulluhum dhammaantood qulnaa waxaan nidhi kam inteebaa kuntum aad ahaydeen dadka weelkaa yarka ah ka weyse qaatay oo nabigu sala allahu alayh wasalam markuu gacanta saaray biyaha faraha badan ba ilaahay uu ka keenay imisaad ahaydeen qaala markaasuu wuxuu yidhi anas wuxuu yidhi hamaaniina wa ziyaada siddeetan saxaabi iyo ziyaadan ahayd waa beel yaroo calacashaasi ay qaadi la-daha calacashi nabiga sala allahu alayh wasalam uu qaadi la-yo ku filaan la-ya maca daalika haddana waxaa ka weyse qaatay siddeetan iyo ka badan ay ka weyse qaatay oo mucjizaadka nabigay ka mid tahay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaana maxamed bnu اlcalaa maxamed bn اlcalaa waa abu kurayb abu kurayb maxamed bn اlcalaa takarara kahiira wamiraaran fi saxiixi muslim qaala wuxuu yihi maxamed bn اlcalaa xadaana abu usama xamaad bn usama alkuufi can burayd waa burayd bn cabdillahi bn nasli abi muusa alashcari in badan waan soo qaadanay can abi burda can abi muusa alashcari ana nabiya salى allahu alيyh wasalam dacaa rasuulku wuxuu u yeeray salى allahu alيh wasalam biqadaxin weel weelkaasoo fiihi dhexdiisa maa un biyo uu yahay fagasla yadayhi wa wajhahu labadiisii gacmood sala allahu alayh wasalam iyo wejigiisii fiihi fi lqadax weelkaa dhexdiisa uu ku dhaqay rasuulku sala allahu alayh wasalam wamaja biyihiina fiihi fi lqadax weelka dhexdiisii ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam biyihiina uu ku tufay marka riwaayadan bukhaari meesha uu ka deliishanayana waxa weeye dacaa biqadaxin fiihi ma oo weelkaa rasuulku sala allahu alayh wasalam biyaha ka jiraan inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku weyse qaatay waalgaradu minhu muraadka sheekhu uu ka leeyahay xadiiska waa dikru lqadax markii horena xijaaray ahayd weel dhagaxau nabigu ka weyse qaatay sala allahu alيh wasalam biyo ku jiraan uu ka weyse qaatay marna qadax qaala alimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana axmed bnu yunus qaala wuxuu yihi axmed bnu yunus xadaثana cabdulcaziiz bni abi salamata ibn اlmaajishuunkii wey tilmiidkii imaamu malik ibni anas qaala wuxuu yihi cabdulcaziiz xadaثana camru bnu yaxya can abihi can cabdillahi bni zayd waa riwaayadka haddaan soo maraynay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu zayd ataa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay aa yimid fa akhrajnaa lahu rasuulka waxaan u soo saarnay maa an biyo biyahaasoo fii tawrin weel ku dhex jira weelkaasoo min sufrin maar xaggeeda ka ahaaday fatawada'a markaasuu ku weyse qaatay rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidkan wuxuu caddaynaya haddana in maar xataa rasuulku sala allahu alay wasalam weel maar ah inuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ku weyse qaatay marka farqi inaysan ahayn aaniyada midabkooda iyo waxa ay ka samaysan yihiin inaan waxba la kala farqinayn oo nahyigu uu khaas ku yahay aaniyatu dahab waalfida fatawada'a rasuulku sala allahu alayh wasalam weelkaasi ku weyse qaatay fagasala wejha wejigiisuu dhaqay rasuulku sala allahu alayh wasalam halaaan wayadayhi labadiisa gacmoodna maratayn maratayn u dhaqay wamasaxa bira'sihi madaxiisuu masaxay rasuulku sala allahu alay wasalam fa aqbala bihi ay bimasxi ra'si madaxa masiixidiisiiyo hore u waday wa adbara gadaalna waa u waday rasuulku sala allahu alيh wasalam gasala rijlayhi labadiisii lugoodna wuu dhaqay rasuulku sala allahu alيh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana abulyamaan qaala wuxuu yihi abulyamaan akhbaranaa shucayb shucayb ibni abi xamza shuyuukhdan soo mari jirnay in badan can zuhri qaala wuxuu yihi zuhri akhbaranii cubaydاllahi bni cabdillaahi bni cutba ana caaishata qaalat waxay tihi caaisha lamaa waqtigii haqula nebiyu nabigu u cuslaaday sala allahu calayhi wasalam washadda bihi wajacuhu xanuunkiisuna uu darnaaday rasuulku sala allahu alayh wasalam ista'dana aswaajahu xaasaskiisiiuu ka idan weydiistay rasuulku sala allahu alayh wasalam fii an yumarada fii beyti gurigayga in loogu khidmeeyo oo loogu adeego in gurigayga loogu adeego maadaama uu xanuunsan yahay rasuulku sala allahu alayh wasalam oo xaasaskiisii ka idan weydiistay waa xadiiska culimmada qaarkood ay u deliishanayaan wujuubu alqasmi calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam oo rasuulka inay waajib ku ahayd alqasmu bayna zawjaatih zawjaadkiisa inuu u qaybiyo nawbada iyo kalka iyo jiifka uu u qaybiyo inay waajib ku ahayd axaadiista loo deliishado ayaa xadiiskan uu ka mid yahay maxaa yaele xataa markuu xanuunsanayay rasuulku sala allahu alayh wasalam isti'daanu weydiistay in markaas loogu adeego oo loogu khidmeeyo guriga caaisho waxaa kaloo xadiidku haddana uu tusin waa fawaa'id ligayri ma tarjama albukhaari fawaa'id bukhaari asagu uusan u tarjamaysan weeyo xadiidku wuxuu kaluu tusin in markaas qofka mariidka ah ee xanuunsanaya ay suurtagal tahay inuu ahaladiisa qaybo ka mid ah uu jeclaado oo in loogu khidmeeyo taasina sharcigu uusan diidaynin marka waxaa dhici karta qofkaasi inuu maaragta naxariis gaara u hayo ama maxabo gaara u hayo oo uu jecel yahay markaa gurigiisa in loogu adeego sida rasuulkuba uu u jeclaaday sala allahu alayh wasalam guriga caaisho in loogu khidmeeyo faadinna lahu bitashdiidi nuun faadinna waa nuunkii horeoo laamulficliga ahaa iyo nuunu niswihii labadii nuunaa laysku shiday faadinna waa idmeen zawjaadkii lahu rasuulka ay u idmeen sala allahu alayh wasalam fakharaja nebiyu nabigu waa soo baxay sala allahu alayh wasalam bayna rajulayni laba nin dhexdoodu ku soo baxay rasuulku sala allahu alayh wasalam takhudu rijlaahu labadiisa lugood xaalay ku jiidmayaan fi lardi dhulka dhexdiisa ay ku jiidmayaanoo oo nabigu aad u xanuunsan yahay rasuulku sala allahu alay wasalam waa la hadaafinayay waa la waday rasuulku sala allahu alayh wasalam bayna cabbaasin wa rajulin aakhara bayna cabbaasin wa rajulin cabbaas iyo nin kale dhexdooda xaaluu yahay rasuulku soo baxay sala allahu alayh wasalam ninkaasoo aakharo kale qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi fa akhbartu cabdallahi bni cabbaasaan u warramay faqaala cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi markaan xadiiska u sheegay atadri ma og tahay man irajulu alaakharu ninka kale qofka uu yahay ma taqaanaa qultu waxaan idhi laa qaala wuxuu yidhi huwa ninkaas caaisha ay qarinayso waa caliyu bni abi taalib oo xoogaagii haddee dhex maray awgeed ayay markaa diideysay magaciisa inay ku dhawaaqdaba ay diideysay umunaa caaisha wa kaanat caaishatu waxay ahayd radia allahu tacaala canhu tuxadisu inay sheegto ana nebiya nabiga sala allahu alيh wasalam qaala inuu rasuulku sala allahu alيh wasalam bacdama dakhala beytahu bacda dukhuulihi beytahu markuu gurigiisa galay kabacdi washtadda wajacuhu xanuunkiisana uu soo adkaaday wuxuu dhahayay rasuulku sala allahu alayh wasalam hariiquu calaya dushayda ku daadiya min sabci qirabin toddoba haamood dushayda ku daadiyuu dhahayay rasuulku sala allahu alayh wasalam toddobadaas haamoodoo lam tuxlal aan la furin awkiyatuhuna xarkahoodii aan la furin toddoba haamood maadaama rasuulku sala allahu alay wasalam uu qandhaysan yahay oo xanuun uu hayo uu rasuulku sala allahu alayh wasalam liyakhifa canhu lmarad si xanuunka xoogaa uga fududaadu wuxuu yidhi biyo badan ilaa toddoba haamoodoo biyo ah ha laygu buubiyo ha laygu shubo uu dhahay rasuulku sala allahu alayh wasalam culimmadu waxay leeyihiin xikmada rasuulka uu ku doortay sala allahu alayh wasalam sabcada cadadka toddobadaha toddobada wuxuu ku doortay rasuulku sala allahu alayh wasalam xikamkaas waxaa ka mid ahay leeyihiin waxyaalo badanaa ilaahay toddobada cadadka cadadka cadadka toddobada uu u doortay oo toddobada samo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuristoodii toddoba cadadkaas u doortay ardadana toddobuu ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala suuratu alfaatixa iyaduna acdamu suuratin fi lqur'aan ah toddoba aayadooduu ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala marka xigmadda doorashada ilaahay makhluuqaadkiisa qaybo badan oo ka mid a iyo suuratu ulfaatixaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay toddoba aayadood uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam cadadkaa si gaara uu isaguna u doortay inuu haamankii ay noqdaan toddoba haamood toddobadaas haamoodoo lam tuxlal owkiyatuhunna xarkahoodii aan la furin haddii sababta rasuulku sala allahu alayh wasalam xigmada ku jirta u leeyahay xarkahooda aan la furin waxa weeye waa lisafaa'ihinna haamanka haddii xarigga laga furo xoogaa gacmaa la gelgelin oo waxbaa dhici karta in lagu qaso taasuu diidan yahay rasulku sala allahu alay wasalam wuxuu rabaa biyo saafi ah biyo saafiya in lagu shubo saasuu rabaahu u doortay lam tuxlal awkiyatuhunna lacallii biyaha sababta uu ka rabana rasuulku waa caddeeyo sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi lacallii waxaa suurtogala achaddu inaan la dardaarmo ila annaas xanuunka hadda aad uu igu dhegan yahay biyo haddii aad igu shubtaan inuu iga fududaadaan rajaynaa aana dardaarmo inaan dardaarmo ayaan rajayn marka xadiiskan waxyaalaha laga faa'iidaysanaya ka mid tahay qofku markuu xaaladiisa xoogaa uu is yidhaaho xaaladaadu way culus tahay inay sunno tahay inuu dardaarmo oo habeen walbaaba haddee sunnaha in la dardaarmo laakiin dardaaranku wuxuu aad usii adkaana oo muta'akid uu noqona qofku hadduu xanuun adag uu isku arko sida nabiguba sala allahu calayhi wasalam maalinta uu yidhi lacallii achadu ila annaas wa ujlisa rasuulka waxaa lagu fariisiyey sala allahu calayhi wasalam fii mikhdabin baafaa lagu dhex fariisiyey sala allahu calayhi wasalam marka tani waxay deliil u tahay mikhdabku taaratan yakuunu sagiiran wa taaratan yakuunu kabiiran marna mid weynuu noqdaa qof lagu fariisin karo sida inagoo baafafka aan u naqaan oo kale marna luqa ahaan wuxuu iska noqdaa mid yarna wuu noqdaa baafkaasoo lixabsata u sugnaaday zawji nebiy sala allahu alayh wasalam uma dafiqnaa waxaan gudagalnay nasubu calayhi rasuulka sala allahu alayh wasalama min tilka alqirab haamankaas inaan ku shubno rasuulka sala allahu alayh wasalam xataa dafiqa ilaa uu gudagalay rasuulku sala allahu alayh wasalama yushiiru ilayna annaga inoo ishaaro gacanta uu noogu ishaaro an qad facaltunna waad samayseen waad samayseeno joojiya uma kharaja ila annaas markaa kabacdi ayuu dadkii u baxay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskan marka xigmooyinka faraha badan ay ku sugan yihiin bukhaari isagu deliilka uu ka wato waxa weeye wa ujlisa fii mikhdab oo weelashaas inuu nabigu isticmaalay sala allahu waslam wbarak qubeysna uu isticmaalay dahaaratu lwuduuna uu isticmaalay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh baabu lwuduu'i haadaa midkani baabu lwudu'i weysaqaadku u baab yahay baabu jawaazi lwuduu weysaqaadka bannaanaanshadiisa u baab yahay oo min atawri weelkaa tawrka ah xaggiisa laga weese qaato isagana oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama weelal fara badan oo ajnaas fara badan iyo maadooyin fara badan ka samaysan iyo canaasir kala duwanba ka samaysan oo rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu isticmaalayey haddana isagoo rasuulku sala allahu alayh wasalam towrkaa isticmaalay qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay xaafidku wa ana baabu taqadamat mabaaxihu xadiidi albaabi qariiban wa ana tawra bifatxi lmuhanaati shibhu dasti wuxuu shabahaa baafkao kale baafkuu shabaha waqiila waxaa la yidhi huwa dastu isaga nashadiisaaba baafaa la yidhi towrka qaala imam الbuخaarي raximah اllahu taعala xadaثana khaalid ibnu makhlad alqadawaani wuxuu noogu soo hormaray أwal kitaab اlcilmi aan kusoo qaadanay khaalid ibnu makhlad qaala wuxuu yihi xadaثana sulayman sulayman ibnu binaal اlmadani qaala wuxuu yihi sulayman xadaثanii camr bnu yaxya can abiihi qaala wuxuu yihi kaana cami adeerkay wuxuu ahaa yughiru inuu badiyo min alwuduءi weesaqaadku aad u badin jiray qaala adeerkayna licabdillahi bni zayd wuxuu ku yidhi akhbirnii iga warran kayfa sidee baa ra'ayta nabiya aad ku aragtay sala allahu alayh wasalam yotawada waxaaluu weyse qaadanay fadacaa markaasuu cabdullahi bni zayd wuxuu u yeeray bitawrin weel weelkaasoo min maa'in biyo xaggooda ka ahaaday fakafa'a calaa yadayhi labadiisii gacmooduu biyihii ku shubay faqasalahumaa labadii dhaqoo gacmooduu dhaqay halaata miraar huma adkhala yaddahu gacantiisii uu fi tawri weelkii dhex geliyey famadmada wastanthara sankii uu nadiifiyey halaata maraat min karfatin waaxida ayuuna ka luqluqday oo ka sandaarsaday hal karfo uma adkhala yaddahu weelkiisiiu haddana gaanta gacantiisiiu haddana weelka geliyey fakhtarafa bihaa gacantiiu biyihii ku soo darsaday fagasala wajhahu halaaa maraat uma gasala yadayhi ila almirfiqayni maratayn maratayn uma akhada biyadihi gacantiisuu maaan biyo ku soo qaatay famasaxa ra'sahu madaxiisiiu masaxay faadbara bihi bilmasxi masxiiu gadaal u waday wa aqbala horena waa usii waday uma gasla rijlayhi cabdullahi bnu zayd labadiisii lugooduu dhaqay faqaala cabdullahi bnu zayd wuxuu yidhi haakada ra'aytu nabiya salى allahu alayh wasalam yatawada'u qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaثana musaded ibnu musarhad qaala wuxuu yihi musaded xadaثana xamaad xamaad ibnu man xamaad ibnu zayd wain tara alxamaada fi اlbukhaari fabnun lizaydin la fi اlictibaari qaala xadaثana xamaadu can haabit اlbunaani taabicigii weynaa can anasin ana nabiya salى اllahu alayh wasalam dacaa biinaa'in weel u yeeray rasuulku sala allahu alayh wasalam weelkaasoo min maa'in biyo ah fa utiya waxaa loola loo keenay rasuulku sala allahu alayh wasalam biqadaxin weelaa loo keenay rasuulku sala allahu alayh wasalam weelkaasoo raxraaxin ee ballaaran oo waasaca weelkaasoo fiihi weelka dhexdiisa shay-un shay uu ku sugan yahay shaygaasoo min maa'in biyo ah fa wadaca asaabicahu farihiisiibu rasuulku sala allahu alayh wasalama uu dejiyey fiihi fii dalika alqadax weelkaa dhexdiisii qaala anas wuxuu yidhi wajacaltu waxaan gudagalay anduru ila almaa'i biyihii inaan fiiriyo yanbacu xaalu biyuhu ka burqanayo min beyni asaabicihi asaabici rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay farihiisa dhexdooda biyuhu ay ka burqanayaan qaala anas wuxuu yidhi faxasartu waxa aan tira koobay man duulaan tira koobay duulkaas oo tawada a ka weyse qaatay maa beyna sabciina ila hamaaniinan ku tira koobay toddobaatan ilaa siddeetan inta udhexaysa ayaan ku xisaabuu yidhi dadka markaas yacni ka weyse qaatay biyihii gacmaha rasuulka sala allahu alayh wasalam ka burqaday marka bukhaari riwaayadan daliilka uu ka wato waxaa weeye fa utiya biqadax raxraax oo qadaxaasna inay sugnaatay rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu ka weyse qaatay laakiin fawaaidda kaleoo laga qaadanayo waxaa ka mid a mucjizaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam oo biyihiiba ilaahay subxaanahu watacaala uu ka burjiyey gacmihiisii iyo farihiisii rasuulka sala allahu alayh wasalam wallahu subxaanahu watacaala aclam